Maxadka Ibnu Nuur ee barashada iyo xifdinta Qur-aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad ay ku qalinjibiyeen dafcadii tobnaad ee ka aflaacda macadkaasi munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka qaar ka mid a culimada magaalada muqdisho waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah culimada kasoo qayb gashay xaflada qalinjabinta ah ayaa ardayda ku buuriyey inay sii wadaan barashada shareecada islaamka xagga cilmiga waa la jecel yahay waa mid haddaan u fadhino oo aan u xafladaynayno ardaydeenna markii qayb ay dufcaba ay soo baxdaba inaan cilmiga aan ku faraxsannahay cilmigaasna waa yani sida uu ku fuudaado ee wax lagu barto oo cilmiga uu naafic ku noqdana ayadana waxaa lagu xiray ilaahay cabsidiisa oo ilahay wuxuu yihi wattaqu llaha wa yucallimukum ullah ilaahay ka cabsada ilaahay ayaa wax idin baraayeen markaan ku dadaalno inaan qur-aanka barashiis aan qur-aankan baranno kuna camalfalno ku dhaqanno oo ka run sheegno aadaabta qur-aankana farahayo akhlaaqda qur-aankana farahayo inaan ku dhaqanno sidaasaan macallimiinta iyo waalidiintana inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inaan u dardaaramayndhanka kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay waalidiin kasoo qayb galay iyagoo uu mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta macadka ibnu nuur waalidiintana waxaan leeyahay gaar ahaan hooyooyinka waxaan kula ballamaa macallimiinta keliya waxba ma wadi karaan sababtoo ee aabbayaasha waxaa la yidhaha inta badan magaaladay ku maqan yihiin waxaa indhaha ama iftiinka u ah carruurta waa hooyada in macallimiinta qur-aanka ay soo baraan ay ciyaalka kala ballamaan inay akhriyaan marka qur-aanka ilaahay ha la karaameeyo culummadiisii ahlu qur-aankana aan karaameenno idinkana subxaana wa tacaala allah idin barakeeyo xafladaan xafladda ku xigta waxaan rabnaa idinkoo qur-aanka ijaaso ku qaatay qiraa'adii ijaaso ku qaatay tartanada uu shariifku guddoominayana aada nagala soo qayb gashaan ugu dambeyntiina maamulaha maxadka ibnu nuur sheekh maxamed nuur aadan ayaa munaasabadda soo xiray waxa uuna u hambaliyeeyey ardayda qalin jibisay waxaan farxad la qaybsanayaa oo u hambalaynaya farxadna la wadaagayaa ardayda qur-aanka dhammaysay kuwa hingaada barteen kuwa tafsiirka qur-aanka barteen ayakane intaas ayaka laftigooda waa u mahad celinaya farxaddooda waa la qaybsanaya ardayga markuu hingaada barto hingaada dhammeeyo haddaana hadiyad la siinin haddaana la ogeysiinin la dareensiinin martabada uu taagay haddaan la dareensiinin himad ma yeelanayo laakiin maanta waxaa hubaala ardayga markuu hingaada bis dhammeeyo haddii xaflad yar loo sameeyo kuwa dambe inay dhaqsi baran doonaan hingaada